bismillahirahmaani raxiim muxuu ahaa website-ka markacadii waa salaamantihiin salaan kadib runtii booqashada maanta aan ku imaanay muxuu ahaa gobolka shabeellaha hoose waxay nooga soo bilaabatay degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo kulamo kula soo yeelanay maamulka degmada iyo oo maamulka beeraleyda degmadaasi qeybaha kala duwan ee amniga degmada wasiiro ka tirsan maamulka koonfur galbeed halkaasi sharafle noogu soo dhaweeyey waxaanan ka wada hadalnay guud ahaan amniga degmada afgooye iyo amniga iyo dhaqaalaha wax soo saarka beeraha ee degmadaasi afgooye runtiina si fiican ayaan isku soo afgaranay muddo dheer ka bacdina booqashadaasi waxaan usoo baxnay dhinacaas iyo degmada number conton ee gobolka shabeellaha hoose waxaanan soo marnay runtii meelaha ay ka mid yihiin afgooy markaan kasoo baxnay cabdow dabiile muxuu ahaa laanta buure muuri fidi muuse tuulooyinkaas oo dhan oon korbeerka aan kusoo sameynay gabagabadii waxaan usoo hoyanay degmada number conton ee gobolka shabeellaha hoose dhulka aan soo marnay runtii dhul aan u nabad badan ayuu ahaa balse waxaa ka muuqatay jilaal aada u dheer waxaa ka muuqday xoolo aada caato u ah oo micnaha meelo kala duuduwan taagan wuxuuna dhulku egaa dhul aan muddo badan roob helin waxayna u baahan yihiin shacabkaan soo arkay iyo dhulkaan soo arkay hadda ilaa iyo dambarkonton laga soo gaaro maadaama aagaan muddo badan dagaalo ay ka socdeen waxaa ka muuqday diif badan oo xagga dagaaladii ay ku reebeen dhibaato badan oo xagga dagaaladii ay ku reebeen roob la-aan badan horumarin la-aan badan gaar ahaan degmadan muxuu ahaa number conton hadda aan imid caawa aan joogo waxaa ka muuqdo si toos ah dhibaatadii ay u geysatay dagaaladii micnaha muddada dheer ka socday burbur guryoodka aada u tiro badan isla markaasi burbur xagga isbitaallo iyo askoolaad intaba waxayna u muuqatay meel hadda nolosha dib ugu soo noqonaysa waxaanan ka codsanayaa hay-adaha samafalka iyo kuwa dowladda federaalka kuwa maamulka koonfur galbeed intuba inay ku dadaalaan in si deg deg ah wax loola soo gaaro shacabka ku nool marka laga soo bilaabo laanta buur ilaa iyo ceel wareegow inta udhexayso oo oo muddo dheer ay dagaalo ka socdeen diiftii dagaaladan ay ka muuqdaan waxaan ka codsaynaa hay-adaha samafalka inay ayagoo tixgelinaya codkeenna inay deg deg u yimaadaan annagana waxaan ku dadaali doonaa insha allahu in mustaqbalka aan gaarsiino muxuu ahaa wixii tabarteena a ka dawlad ahaan inaan usoo gudbano shacabka hadduu ilahay raalli ka noqdo waayahay mudane wasiir ulajeedkaad u timaadeen degmada lambar conton ee gobolka shabeellada hoose muxuu ku saabsan yahay mase jiraan degmooyin iyo deegaano kale oo ku yaala gobolka waad tegi doontaan a muhiimadda ugu daran aan u imaanay degmada afgooye waxaa ka mid ahayd number one waad ogtihiin muddaa ka socday goboladan dagaalo sokeeye dagaaladii muddada ka socday waxay micnaha miraheeda kusoo biyashubeen in shir dib u heshiisina lagu qabto degmada afgooye shirkaa dib u heshiisiitana qodobo badan ayaa laga soo saaray marka qodobadii maxaa ka fulay maxaanan fulin inaan xaqiijino oo aan shacabka ka xaqiijino wixii fulayna aan gacan ku siino wixii aan fulina sidii lagu fulin lahaa inaan dawlad ahaan aan ka shaqeyno waa qodob qodob kaloo labaad waxay booqashadana la xiriirtaa inaan dadka la qeybsano dhibaatadii iyo muxuu ahaa abaaraha iyo nolosha adag ee ay ku jiraan inaan indhaheenna ku aragno kadibna aan u gudbino caalamka ayaa naga go-an si dadkaani dhibaatada ka soo baxay ay isugu bedelaan dad horumarineed oo xagga horumarinta askoolaadka iyo caafimaadka iyo waxbarashadaba aan ugu qaylo dhaamin lahayn nolol adagaana ka muuqata af buuxaanan ku leeyahay si deg deg ah dadka jaaliyadaha ee ka soo jeeda deegaanadan iyo caalamka intuba inay usoo gurmadaan deegaankan ayaan baaqahan ugu jeedinaya muxuu ka bedeli karaa safarkan aad kusoo gaartay lamber conton dagaaladii dhowaanahan ka jiray shabeellada hoose runtii anagu qorshahana aan u imaanay wuxuu yahay in shacabkan deegaankan mar kastaba markay dagaalka ku jireen iyo hadda ay nabad ay ku joogaan intuba ujeedadan waxay ahayd inaan wax dulmi ah lagu samaynin cid kasta oo dulmi ku samaysana inaan ka hor imaano haddii wax nabad la keenana nabadaas inaan qaadano hadda haddii ee, dulmigii ay iska dulqaadeen oo nabadii ay imaatay nabadda xaggeed inaan kala shaqeyno oo aan u raadino xagga horumarinta oo ay ka mid tahay caafimaadkooda waxbarashadooda iyo noloshooda iyo ciidankooda siday u dhisan lahaayeen inaan ka shaqeyno ayaa markaan ah safarkeen ugu muhiimsan waxaan rabnaa gobolkaani ciidan military la yidhaahdo ee meel ay kaga banaan tahay haba yaraatee ma jirto sababto waxay tahay ciidanka militariga ah ee xerooyin gaar in loo sameeyo ayaa heshiiska ka mid ah oo gobolka meel ka mida ay ka baxaanay waxaanan rabnaa dadka deegaanka inaan u sameyno ee ciidan boolis ciidan nabad sugid iyo ciidan daraawiish uu gobolkaa yeeshto oo ka kooban dadka deegaanka ah kuwaas ayaana ammaankooda sugi doono hadduu ilaah raalli ka noqdo Een, waayahay een, mudane wasiir een, lambar konton ayaad soo gaarteen sida nagu maqalo ahna waxaad tegi doontaan een, degmooyin iyo deegaano ka tirsan een, shabeellada hoose een, degmooyinkaasi ma noo qeexi kartaa ulajeedkaad u tegi doontaan mise waxa uu qayb ka yahay een, safarkaad kasoo gaarteen lambar konton
Eh, runtii gobolka mar haddaan soo gaaray wasiir deegaanka kasoo jeedan aan ahay wasiirka beerahana aan ahay waxaan ku qasbanahay meel kasta oo shacabkaani dhibaateysan ay joogaan inaan tago eh, shacabka gobolka ku nool oo dhanna inaan eh, meel kasta ay ku noolyihin aan tagno waxaan rabnaa jidadkan isku xirxiran inaan isku furno waxaan u baahannahay inaan kulamo badan la yeelano beeraleyda gobolkaani si ay uga qayb qaataan horumarinta eh, muxuu ahaa gobolka eh, wixii dhibaato xagga beeraha ka jirana inaan wada hadallo badan kala galo eh, cid kastoo ay qusayso waxaan rabnaa dadka kan inaan u samayno eh, itijaah ku saabsan inay u jeestaan xagga horumarinta inay cashuurtooda ayga qaataan in ciidankooda ayga yeeshtaan in maamulkooda ayga yeeshtaan ayaa muhiimadda aan u soconno ee maamulka koonfur galbeed wasiir aan ugu ahay ummadaani iga go-an in ilaahay hadduu raalli ka noqdo inay ismaamulaan ciidan ay leeyihiin maamul ay leeyihiin tale ay leeyihiin insha allahu kariim inay dhacdo ayaan rabaa een, maamulkii kan ka horreeyey ee madaxweyne madeer uu madaxweynaha ka ahaa isla markaana adigu aad ka ahayd een, madaxweyne ku-xigeen markaad soo gaartay gobolka een, dagaal horleh ayaa dhacay ilaa waktigana dagaaladii waa ay socdaan een, ma kula tahay een, mudane wasiir in imaatinkiina shabeellada hoose uu ka dhigan yahay dagaal horleh misena waxaad aaminsan tahay in laga gudbay een, buuggii colaadda wallahi runtii anigu eh, nabad ayaan u imid gobolka hadda nabadda aan u imidna waxay tahay inaan micnaha muxuu ahaa dadkaani eh, colaad way dhacday nabad baa la gaaray iyo heshiis baa la gaaray haddii imaa imaatinkayga uu keenayo colaad haddee waxaa waxaan u malaynayaa in aan nabad laga rabin dhulka annagu dhulka annagaan u dhalanay nabad baan u rabnaa eh, cidna gardarre laga yeeli maayo runta markaan ka hadlo eh, cid kastoo deegaankan ku nool nabad inay ku noolaataan ugu baaqayaa ciddii micnaha nabadaa ka hor timaado ee diidan haddee runtii wixii marka hore dhacay iyo wax ka xun baa sii dhici doona laakiin kuma rajo weyni inay dagaallo iyo dhibaato dambe ay dhici doonto oo gobolka eh, marka kan dadkiisa waxay usoo jeesteen inay dantooda ayga qabsadaan aayahoodan ay ka tashtaan iyadoon faragelin meel kale looga keenin een, marka ayaad tegi doontaan een, sida nagu maqaalo ah wararkaan ku helayno een, markana waxaa waktigan gacanta ku haya maleeshiyaadkii xooga ku qabsaday een, maamulkii deegaanka iyo sidoo kale shacabkiina uu ka maqan yahay taasi soo kama dhigna een, in aad tegaysaan een, degmo maamulkaagii iyo sidoo kale dadkaagii ay ka maqan yihiin mudane wasiir Eh, ma dhici doonto mana dhacayso inaan marka taga aniga iyadoo uu maamulkii deegaanka ka soo jeeday ee ani imatalaya oo aan meesha joogin inaan marka booqasho ku tago lagama yaabo heshiisyadii la gaaray waxaa ka mid ahaa maamulada janaale marko iyo nabar conton in sidoodii ay ugu laabtaan degmooyinkoodii haddaysan taas dhacayn micnaheedu heshiis ma dhicin waaye waxaana ku kalsoonahay in maamulka degmada marka uu kaalintiisii uu ku laaban doono annagana dadka magaalada marka nagu soo dhaweeyo ay noqon doonaan hadduu ilaah raalli ka noqdo maamulkii aan ku ogeyn ee xaqa ahaa ee sharciga ahaa hadduu ilaah raalli ka noqdo een, saacadulwasiir ugu dambeyntii ma aaminsan tahay in een, saacadulwasiir ma aaminsan tahay ee, in een, imaatinkan een, shabeellada hoose aad kusoo gaarteen iyo sidoo kale degmooyinka aad tegi doontaan een, in shacabka een, shabeellada hoose ay u noqon doonto een, mid usoo hooyisa een, nabad iyo sidoo kale een, barwaaqo een, dadkuna ay ku islaaxaan aad ayaan ugu kalsoonahay inay arrintaasi dhacdo islaaxaasaan ugu baaqaynaa nabadaasaan ugu baaqaynaa eh, cid kastaba maamulkeeda in loo daayaan ugu baaqaynaa eh, cid kastoo soomaaliyeed ee shacab ah ee beer ku leh ee guri ku leh ee hanti ku leh waxaan ugu baaqaynaa sinad inay ku noolaadaan dadka deegaanka ayagana waxaan ka codsanaynaa inay kula dhaqmaan dadka kale si degan oo aysan muujinin wax la yidhaahdo colaad laakiin maamulkooda iyo taladooda iyo qorshahooda inay u madax banaanaadaan wixii intaas ka baxsanna haddee waxaan rajeynayaa inaysan suurogelaynba ma aaminsan tihiin dadka dhaliilaya siyaasiyad siyaasadiina iyo sidoo kale n socdaalkiina in socdaalkiina iyo sidoo kale imaatinkiina uu ku wajahan yahay arrimo nabadeed
wallahi annaga arrinta aan wadna sideedaba dadkaan dadkan gobolka kasoo jeeda unbaan u rabnaa annaga inay nabad iyo horumar gaaraan cid annaga socodkeena dhaliili karta iyo cid diidi karta midna ma jirto annagu shacabkeenaan u imaanay shacabkeenna waxa ay rabaanaan la fulinayaa waxaan annaga ka codsanay noo fulinayaan waxayna weydiistaan baana soconayo wax dadkaan heshiis ku yahaan gobolkan ka shaqeynayo hadda dadkaani way ka gudbeenba arrin kale iyo dad kale inay arrimo u taliyaan ama ka caroodaan ama ku farxaan ayagaan rabaa inay isqanciyaan ayaga ayaan rabaa inay madaxdooda aaminaan annagana shacabkeenni waayo waxaan aada ugu kalsoonnahay in arrintaasi dadkaan ay u horseedi doonto booqashadeena horumar meeshay nala gaartana waxaan gaarsiin doonaa ummadaani sidaan si ka duwan inay ku noolaato ayaan rabnaa mustaqbalka soo socda hadduu ilaah raalli ka noqdo aada buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ahna kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo socdaalo shaqo ku jooga shabeellada hoose